Jimicsiga jirka wuxuu muhiimad iyo waxtar u leeyahay qof kasta, laakiin si gaar ah wuxuu ugu leeyahay qofka qaba macaanka nuuciisa labaad. Jimicsiga wuxuu faa'iidooyin badan u leeyahay dadka qaba macaanka nuuciisa labaad. Jimicsiga jirka wuxuu yareeyaa heerka sokorta dhiiggaaga, baruurta jirka, iyo cadaadiska dhiigga. Inaad samayso jimicsiga jirka waxaa yaraynaysaa halista aad ugu jirto cudurrada wadnaha sida dhiig-karka, wadne xanuunka, iyo sidoo kale dhiig-xiranka muruqyada wadnaha. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Dobley oo iga warbixiyay jimicsiga ay sameeyaan iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay kala kulmeen.
magacayga waa xasan nuur axmed ahna dadka ku nool degmada Dobley jimicsiga maxaa la dhihi jiray oo wuxuu u roon yahay qof walba oo bilaadan ah caafimaadku ka mid yahay jimicsiga wuu kala badan yahay aniga had waxyaalo badan isticmaalay sida baloonta orodka birta jiimka waan isticmaalay maasha allah alxamdulilah wax dhib kuna kuma arag caafimaadana aan ka qaada moogiye magacaygu waa faad maxamed mursal ku nool degmada dhobley haddii aan soo qaato midda koowaad maxaa faa'iidooyinka uu leeyahay jiimku waxaa ka mid ah dhisidda jirkaaga iyo dhimista maxaa culayska labadaba waa loo isticmaalaa labadaba faa'iiday u leedahay midda kale haddii aad maxaahay aad laasinto waxyaalo badan oo maxaahay adiga aksiskaaga maalinlaha wax iska bedelayaad ka helaysaa oo micnaheed firfircoonaan baad ka helaysaa Dhanka kale, Dr. Shaafi Cabdi oo ka mid ah dhaqaatiirta degmada Dobley ayaa dhankiisa iga warbixiyey muhiimadda uu jirka u leeyahay jimicsiga ee la joogteeya iyo sidoo kale guud ahaan caafimaadka muhiimadda uu u leeyahay jimicsiga.
jimicsigu qofku biniaadanka eh markii loo fiiriyo dhanka caafimaadka iyo markii loo fiiriyo dhan weliba loo fiiriyo jimicsiga marna lagama maarmo waxaa weeye jimicsigu ee, qofka biniaadanka eh waxaa loogu talagalay maalintii ee, soddon daqiiqo ee, sifo uu uga badbaado cuduro badan oo wadnaha haleelo inta badan ee, waxaa ka mid a inta badan qofka fadhiyo ee, waxaa ku dhici karaan cuduro oo ka mid a een, blood pressure-ga oo dhanka af soomaaliga markaan u fiirino uu yahay dhiig kar haddaad fadhiisato cunto aada fadhiisato oo aa cunto ee, waxaa kugu imaan karaa sida hadda aan kuu sheegayo sokorta jirkaagana mar weliba uu ahaan karaa wax weliba cudur walba kuu kaydiyo